dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdisha cali sharmaarke oo muddo dhowr iyo toban beri halkan nala joogay runtii waa la socotaan ra-isul wasaare wuxuu u yimid in laga wada hadlo geedi socodka nabadda soomaaliyeed iyo doorashada soo socota laba kun iyo lix iyo toban iyo meesha somaaliya u guuri lahayd dabcan dabadeedna waxaan halkan ku galla heshiis taariikhi ah oo axaddii dhoweyto aan soo gebagabaynay wadahadalkaas heshiiskaas oo ra-isul wasaaruhu saxeexay beesha caalamkuna ay goobjoog ka ahayd aan isleenahay heshiis taariikhi ah weeye heshiis ka shaqaynaya weeye in isbedel wanaagsan uu ka dhaco somalia laba kun iyo lix iyo toban horena u socoto midnimadii iyo qarannimadii oo jirkii soomaaliyeedna lagu sii adkeeyo danna u ah soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna runtii puntland dadkeeda ay ku qanacsan yihiin saan is leenahay ra-isul wasaaraha insha allah hawsha wuu sii wadi doonaa kabacdina shirar danbaa xigi doona meelo kala duwan isugu imaan doono xamar garoowe iyo meelo kale oo isugu tegtegi doono si hawshaani loo dhamaystiro ra-iisul wasaare oo ku faraxsannahay imaatinkaagi la joogitaankaagii iyo heshiiska aan wada saxiinay iyo guushii aan wada gaaray aad baan kaaga mahadnaqayn